Inta carruurnimada aynu ku jirno, waxaan dhisnaa maskaxdeena. Mashruucan dhismeed ee aadka u weyn waa natiijadii bayoolojigeena iyo waayo-aragnimadeenna. Hababka bayoolojiyeed ee awoodda badan waxay siiyaan aasaaska, alaabta cayidan, iyo qorshaha dhismaha ee aasaasiga ah. Laakiin waayo-aragnimadeenna ayaa qaabaysay cidda aynu nahay. Bayoolojigeennu wuxuu bixiyaa neyroonnada habka la iskugu xidhayo, waxaanu qeexaa qaab dhismeedka maskaxda. Maskaxdeennu waxay aad ugu eg tahay ilimo qabatay haddana heerka mikroskoobiga. Waayo-aragnimadeenna ayaa saameysa sida maskaxdeena la isugu xidho. Waayo-aragnimadeenna ayaa hagta isku xidhyada neyroon ee samaysmaya, noqonaya waxtar iyo kuwo la baabi'inayo. Marka waayo-aragnimo in badan soo noqnoqoto, ha noqoto mid togan ama taban, waa marka isku xidhyadaasi sii koraan. Gashiga dareenwad iyo macaamalaad dadka lala sameeyo waxay wax ku tarta nidaamka kakan ee isku xidhyada neyroonnada. Arrimaha bayoolojiyeed waxay hagaan heerka iyo ilaa xadka sida waayo-aragnimada looga hawlgalo, ilme kasta gaarkiisa. Laakiin waayo-aragnimadeenna ayaa qaabeyn karta sida arrimaha bayoolojiyeed loo muujiyo. Isku darkan bayooloji iyo waayo-aragnimo ayaa noqda dhinac kasta koboca ilmaha.